أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda saliibiyadda yugandha ayaa ka codsaday madaxweynaha dalkaasi in uu askarta yugandha ka saaro dalka soomaaliya taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey camaliyad istishaadi ah oo ka dhacday xerada kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho mas-uul xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshaadkii murtadiinta ee dagaalka looga saaray degmada muqokori ay difaac u ahaayeen dowladda xabashida etoobiya markab urarnaa sahyuuniyadda yuhuudda ayaa lagu gubay xeebaha yemen iyadoona xuutiyiinta ay qafaasheen dhammaan shaqaalihii la socday weeraro lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay golaha dhaqanka ee wilaayadaasi beesha isxaaq ayaa diyo boqol neef oo geel ah u cafisay beesha jareerweyne kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda saliibiyadda yugandha ayaa ka codsaday madaxweynaha dalkaasi in uu askarta yugandha ka saaro dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare taliyaha guud ee ciidanka difaaca dowladda saliibiyadda yuganda gaalka lagu magacaabo genaraal mahusi kenera ayaa soo jeediyey in gebi ahaanba laga saaro soomaaliya ciidamada coloshood u shaqaystayaasha yuganda qoraal uu taliyaha guud ee ciidanka yuganda ku baahiyey barihiisa bulshada ayuu aabihiis oo ah madaxweynaha dalkaasi baadiriga yuweri museveni kaga codsaday inuu tixgeliyo dalabkiisa si ciidankaas looga saaro soomaaliya oo ay ka dagaalamayeen muddo siddeed iyo toban sano ah bayaankan oo sidoo kale uu baraha bulshada ku faafiyey kaalihiisa militariga kiris majazi ayaa lagu sheegay in dalalka reer galbeedka oo uu maraykanku ku jiro iyo weliba yuhuudda oo uu ku tilmaamay walaalahooda dhabta ah ay dhammaantood ka gaabiyeen la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab falanqeeyaal amni oo warbaahinta maxalliga ah ee yuganda ay soo xigatay ayaa tilmaamay in qayla dhaantan ka soo yartay taliyaha guud ee ciidanka yuganda ay ka turjumayso niyadjabka ka dhashay fashilka iyo guuldarada uu ku soo ilaaday duulaankii saliibiga ahaa ee muddada dheer ka socday dalka soomaaliya sidoo kale falanqeeyaashu waxay hoosta ka xariiqeen inay suuragal tahay in qayladhaantani salka ku hayso rajabeelka ka dhashay hubanti la-aanta ka jirta awoodda liidata ee maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo sidoo kale hubanti la-aanta dul hoganaysa shaatiga cusub ee isbahaysiga saliibiga ee u som mahadsanid caliyare taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey camaliyad istishaadi ah oo ka dhacday xerada kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya sheekh cabdicasiis abuu muscab afhayeenka ciidanka mujaahidiinta ayaa shir jaraa'ida uu qabtay waxa uu kaga hadlay camaliyadii barakeysneed ee istishaadiga ahayd ee ka dhacday kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho islamarkaana lala eegtay saraakiil caddaan reer galbeed ah afhayeenka ciidanka mujaahidiinta sheekh abuu muscab ayaa sheegay in camaliyadda si gaara loola eegtay saraakiil caddaan reer galbeed ah oo tababar ciidan siinaysay maleeshiyaadka ridada xilliga camaliyadda ayuu sheegay in goobta ay ku sugnaayeen saraakiisha caddaanka iyo kuwa maleeshiyaadka ridada wuxuu intaasi ku daray afhayeenka ciidanka mujaahidiinta in saraakiisha camaliyadda lala eegtay ay ku jiraan kormeer iyo indhaindhayn ay ka sameynayeen gudaha kuliyadda halkaasoo tababar ay ka wadeen kuwo iyaga ka mid a waxaan ka warbixinaynaa howlgal ka dhacay magaalada muqdisho mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah oo camaliyad istishaadi ah ka fuliyeen gudaha xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee ku taalla degmada hodan magaalada muqdisho howlgalkan waxaa si gaara loogu beegsaday saraakiil caddaana oo saliibiyiin reer galbeed ah oo tababaro siinayay maleeshiyaadka riddada goobta ay camaliyaddu ka dhacday oo gudaha kuliyadda ah waxaa ku wada sugnaa saraakiisha saliibiyiinta ah iyo kuwa murtadiinta ah shaqada ay saliibiyiintu meesha u joogeen waxay ahayd inay kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyaan howlaha tababarka ah ee ay qaar iyaga ka mid ah ay goobta ka bixinayeen halka qaar saraakiisha ka mid ah ay ahaayeen kuwii mas-uulka ka ah tababarka guud ee saliibiyiinta reer yurub siiyaan murtadiinta dabadhilifyada u ah ee ay iyagu u adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ahalkiisa sheekh cabdicasiis abu muscab ayaa sheegay in ciidanka mujaahidiinta uu la socday dhaqdhaqaaqa saraakiisha tababarka bixinaysay xilliga xerada ay soo gelayaan iyo xilliga ay ka baxayaan diyaariyey qorshihii lagu gumaadi lahaa saraakiisha caddaanka reer galbeedka taasoo ugu dambeyn allaah mahaddii dhacday waxa uu tilmaamay in walaalkii istishaadiga ahaa uu xerada gudaha u galay xilli goobta ay ku sugnaayeen saraakiishii caddaanka iyo kuwa riddada halkaasoo camaliyadda uu ka fuliya walaalka allaha ka aqbalee mujaahidiinta oo si dhow isha ugu hayay waxaa ka socda gudaha xerada tababarka saraakiisha saliibiyiinta ah ee duruusta bixinayay tiradooda xilliga ay tababarka bixiyaan wakhtiga ay shaqada bilaabayaan goobaha ay ka yimaadaan iyo marka ay shaqada ka baxayaan ayaa u dejiyey qorshe cadowgaas cashar loogu dhigo dharbaaxo xanuun badanna loogu dhufto maanta ayayna hawsha allaah fadligiis dhacday camaliyadda istishaadiga ah waxay allaah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ahaa iyo kuwii murtadiinta ahaa xilli ay hawshii kormeerka ku guda jireen walaalka istishaadiga ah ayaa allaah fadligii dhex galay safafkii ay cadowga ku jireen halkaasna camaliyadda ka fuliyey afhayeenka ciidanka mujaahidiinta sheekh abu muscab ayaa faahfaahin ka bixiyay saraakiishii caddaanka ahayd iyo kuwii murtadiinta ahaa ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday camaliyaddaasi istishaadiyada isagoona mahad alle kadib u mahadceliyey ciidamadii iyo saraakiishii mujaahidiinta ee howlgalkaasi fuliyey
guud ahaan tirada saraakiisha saliibiyiinta reer yurub ee goobtaas joogtay waxay ahaayeen lix sargaal laba ka mida goobta ayay ku bakhtiday afar kalena dhaawac garaaba ayaa goobta looga qaaday dhanka saraakiisha murtadiinta ahaa ee tababarka ku jiray waxaa ka bakhtiyey afar iyo toban murtad labaatan iyo kow kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sidaas ayaa ilaahay wuxuu ku dabar jaray cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray goobtaas ayaana dhiiggoodii iyo hilbahoodii isku darsameen allaah ayaan mahad dhammaantii u celinaynaa kadibna mujaahidiintii ka soo shaqeeyey camaliyaddaas barakaysan intii qorshaha soo dejisay kuwii abaabulka iyo diyaarinta lahaa iyo intii tanfiidka iyo fulinta ka qayb qaadatayba iyo weliba qof kasta oo kaalin ka qaatay hirgelinta hawshaas lagu naafeeya cadowgii ilaahay ee ku soo duulay diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan u ducaynaynaa walaalkii mujaahidka ahaa ee naftiisa allaah ka iibsaday noloshiisana u huray sidii loo difaaci lahaa kitaabka allaah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam ugu dambeyn afhayeenka ciidanka mujaahidiinta ayaa fariin dhiig lagu qoray u diray gaalada caddaanka iyo kuwa madowga ah ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada alleh ee gabbaadka iyo gaashaanka ka dhiganaya maleeshiyaadka riddada gaalada saliibiyiinta ah ee nagu soo duulay waxaan leennahay nama taqaanaan waxaad dhaqan ka dhigateen inaad idinku furimaha ka dhuumataan taas beddelkeedna aad murtadiinta dabadhilifka ah carrituur ka dhigataan horeyna waad u aragteen haddana waad aragtaan ma jirto meel aad kaga badbaadi kartaan gacanta halyeeyada islaamka ku bishaaraysta dhimasho iyo dhaawac ilbiriqsi walba albaabka idiin taagan inta aad ilaahay diintiisa iyo dadka muslimiinta ah duulaanka ku tihiin shirkan jaraa-id ee uu qabtay afhayeenka ciidanka mujaahidiinta sheekh cabdicasiis abumuscab ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta ay sare u qaadeen ugaarsiga iyo gumaadka ay ku hayaan saraakiisha iyo maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa caddaanka iyo madowga gaalada asalka ah ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abuxasaan mas-uul xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkii murtadiinta ee dagaalka looga saaray degmada muqokori ay difaac u ahaayeen dowladda xabashida itoobiya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed murtad goodax bare oo horay kooxda riddada soomaaliya uga soo qabtay xilalka wasiirka arrimaha gudaha iyo waxbarashada riddada sidoo kalena soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka daaquudka riddada ayaa markii ugu horreysay ka hadlay jabkii murtadiinta loogu geystay degmada muqokorih ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan murtadkan ayaa sheegay in maleeshiyadii riddadah ee dagaalka looga saaray degmadaasi ay derbi iyo difaac u ahaayeen dowladda xabashida itoobiya isagoona tilmaamay in qabsashada mujaahidiinta ah ee degmada muqokorih aysan keliya culeys ku ahayn kooxda riddada balse ay khatar ku tahay dowladda xabashida itoobiya wuxuu sidoo kale tilmaamay in dagaalka hiiraan murtadiintu kaga jiraan uu ahaa mid lagu sugayay amniga xabashida itoobiya oo ay halkaasi ka difaacayeen isagoo ku soo celceliyey inay difaac u ahaayeen xabashida waxaa waaye annaga dowladda soomaaliyeed iyo iyo deegaanka keliya nama khuseeyo waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya oo aad ka warqabtid dagaalkanba siduu ku bilowday wuxuu ka soo bilowday gudaha etoobiya dagaalka ka soo bilowday waa dagaalka maasha maanta taagan waxaan daah u nahay muxuu ahaa dowladdaas etoobiya hadalka murtad goodax bare ayaa kusoo beegmaya xilli saraakiishii iyo qabqabliyaashii hogaaminaysay maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu jebiyey degmada muqokori ay shaaciyeen inaysan dagaalka sii wada karin halkaa qaarna ay sheegeen inay iska dhiibi doonaan etoobiya mahadsanid cabdulqani markab urarnaa sahyuuniyadda yuhuudda ayaa lagu gubay xeebaha yemen iyadoona xuutiyiinta ay qafaasheen dhammaan shaqaalihii la socday sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba wararka ka imaanaya xeebaha waddanka yemen ayaa sheegaya in dagaalyahanada xuutiyiinta ay burburiyeen oo markab laga leeyahay wadamada reer galbeedka kaasi oo sahay u siday yuhuudda sahyuuniyadda ee xasuuqa ka wada magaalada khaza yaxya sariic oo ah afhayeenka milatariga maleeshiyaadka xuutiyiinta shiicada ee yemen ee fadhigoodii ay magaalada sanca ayaa bayaan uu soo saaray ku faahfaahiyey howlgal muhiim ah oo ka dhacay biyaha badda cas kaasoo lagu quusiyey markab weyn oo ku sii jeeday dekedda magaalada umur rashrash ee dhulka falastiin balse yuhuudda gumaysato ciidanka xoogga ee yemen ayaa quusiyey markab ganacsi oo ay lahayd shirkadda internet c xilli uu ku wajahnaa dekedda umurashrash ee gumaysiga yuhuudda ku jirta weerarka markabka waxaan u adeegsanay doomo daroonis ah sawaariiqda balastiga iyo gantaalobadeedyo ayuu yidhi afhayeenka ciidanka yemen ee xuutiyiinta taabacsan wararka ayaa intaasi ku daraya in si kaamil ah uu u quusay markabka ku wajahnaa yuhuudda waxayna xuutiyiintu qafaasheen oo ay gacanta ku dhigeen dhammaan shaqaalihii la socday oo gaarayay shan iyo toban ruux sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee roytres ugu yaraan afar ka mid ah shaqaalaha markabka ayaa ku baktiyey weerar ay xuutiyiintu ku quusiyeen markabkan ugu dambeyn yaxya sariic wuxuu goodis u diray dhammaan maraakiibta shisheeye ee isku daya inay jebiyaan go'doominta dhanka badda ah oo ay ku soo rogeen yuhuudda isagoo yidhi weerarkan iyo kuwo la mid ahba waxay aargud u yihiin shacabka falastiin ee sahayanadu ku xasuuqayso magaalada khaza waa weerarkii ugu xooganaa ee ay la kulmaan gaadiidka badda ee sahayda u daadgureeya yuhuudda tan iyo markii uu bilowday cudwaanka khaza iyadoo ay xusid mudan tahay inuu tobneeyo weerar oo noocan ah ay horey uga dhaceen xeebaha yemen muuqaal ay soo dhigeen baraha bulshada maleeshiyaadka xuutiyiinta shiicada ah ayaa waxaa lagu daawan karaa qaabka markabka ay u quusiyeen iyo gantaalada ay ku garaacayaan ayagoo marka hore la arkayo ayagoo kabtanka markabka la hadlaya islamarkaana digniino u diraya oo ku aadan inuu dib u laabto balse marka uu ka dhiga adeegay ay gudaha u galayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ah ayagoo wata dooman dheereeya waxaa la arkayaa markii uu amardiidada sameeyey kabtanka markabka iyadoo maleeshiyaadka xuutiyiinta gantaalo la dhacaya kadibna ayagoo aad u hubaysan islamarkaana saara dooman dheereeya ayay gudaha u galayaan markabka taasoo keenaysa inay soo qafaashaan shaqaalihii markabkaasi saarnaa marka laga reebo kuwa gudaha markabka intii duqayntu ay socotay ku baktiyey intaasi kadib waxay samaynayaan xuutiyiintu gantaallo dhanka hawada ka imaanaya oo diyaaradaha daroonka ah ayay ku garaacayaan markabka iyadoo la arkayo markabka oo sii quusaya isagoo sii holcaya weliba mahadsanid abuusheyba weerarada la beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay bartamaha soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiya murtadiin ah oo isbaaro u tilay gudaha magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana jira khasaare gaaray cadowga dhanka gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen kolanyo isugu jirtay kufaarta kenya iyo maleeshiya murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo raamo ee gobolka mandheera inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktiyey saddex askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay laba askari oo isla kufaartaasi ah sidoo kale waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah kuwaas oo qayb ka ahaa kolonyada la beegsaday iyadoona uu gubtay gaariga kooyalka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay golaha dhaqanka ee wilaayadaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan ayaa mar kale warbixinta warkan inoo faahfaahinaya dowradan oo ay barbar socdeen kulamo iyo waratashiyo waxaa soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee bakool waxaana dowrada loo qabtay golaha nuqabada wilaayada waxaa dowradan oo muddo shan maalin ah socotay loogu magacdaray saxaabiga sacad ibnu khaythama oo ahaa saxaabi nabadoonna nuqabada dowrada ka faa'iidaysatay waxaa laga kala keenay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxay nuqabada qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxay sidoo kale intii dowrada ay ku jireen loo shidayay aflaam jihaadi ah si ay u noqdaan kuwo la socdo halka uu maraya hardanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka munaasabadii dowradan lagu soo gebagabeynayey oo dhowaan ka dhacday gudaha howlka shirarka iyo xafladaha magaalada buurdhuxun leh waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana ka mid ahaa culummadii dowladda bixinaysay ayaa ugu horreyn munaasabadda ka jeediyey kelimad tawciyaa ilaahay meeleh subxaanahu watacaala waman yataqillah yajcal lahu min amrihi yusra dhankii alla ka obsado ilaahay weyn baan weele amarjii fudeed ba ilaahay ka weele ilaahay meeleh subxaana aayad kale waman yattaqillaah yukafir canhu sayi'aatihi wa yucdim lahu ajra markaa taqwada mami nagadaase sacaadada adduunka iyo aakharaba yee nagadaas taasaaska buraarajeenan ilaahay meeleh subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaha waquluu qowlan sadiida yuslix lakum acmaalakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما qaar ka mid a nuqabadii loo soo xiray dowradan oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay wax badan faa'iidaysteen muddadii dowrada ay u socotay dowraydan faa'id badan ahayti kutubada may dareemase wakhtiga hati la rooga waxyaabaha umutilaha kashishalgooyey walaa iyo hegagasu ku mid haayan qabyaalada oo nabagan halku taboy eri oo waxyaabaha faa'iidadiya kulati waxyaabihiya faa'iidin kulahaynin boo ku mid hayti qabyaalada kutubka la akhriyaay fii dambi tacasubi alqabaliya yahay arbacuuna xadiidan xadiidkii ay ku mid haay walaaliyaal sida runtee dowradu shan maalamood yo sooti dowradu way lanka magac darey hisla sheega waha mayb waa sacd ibnu khaytama langle raw yaa lanka magadari lankaas kaakes lan qiimale wahay lan oo mayb waa hatilan naqiibe wahay oo qabada madaas meela roogdi kumid hay insha allah may rajayaan adii ilaahay roob inisaas oo kale unuuna nagana nuqabadii xilligaas rogeeg oo kale nagana mayb waa saxsahayti horta dowrada waa dowra handhafiigada ahayti macnaha noocyo faraa badan a lagu hadali kolley walaalka oo horeyba sheegay marka waxyaabaha lagu hadlaya mayba kumadhaayay usuulal idaara barnaamijkaas eedi eeda odayaalkan anfay marka idihningalgaalid ilaahi subxaana watacaala ajarshahilamlaabiyalana ugu dambeyn waxaa dowrada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan isagoona dardaaran dhexalgalla u jeediya nuqabadii dowrada loo soo xiray anka haddii mas-uulayi maylafada isdhuldhigid in usla kooy dadka antawaaduco bulshada marka mana garabka unuglaayo lanqalabsanoo markuu maylarahay dadka indaartoy makadaaraw e walmuydo kor marka may la baahan yaha insha allahu tawaaduc in nala koyna may kaloo lan baahan yaha qabuulu naseexa naseexa qofka in aqbal bani aadamka muslimiinta may wahaa naseexa wa nusa likulli muslimin dadka maanaa madaxda ee naseexada in aqbalan wali ka qaldan walaan yaa ku qaldan tahaan yaa ku qaldan yin yaa waan uga waa balaarin us aqbal yaa lan baahan may kala ku madaha al xilmu wal anaat degnaashi iyo kaasiimo qof marka degan in haada laakiin qof mas'uul oo waan dafdaf eh wali la fado maanaa afyeen ha ka meysanayn sax ma in maanaa sheegada may wahaa taas yaana laka dadaalo may kala ku madaha al cadl wal musaawaat dadka in si manaadaan eex iyo marka lan jeclaysi in maanaa la isku ilaaliyo qiyaamo allah subxaanahu wa tacaala hortiisa la surume lan kasta xil haqoodin garbooja iskirinyin horti iskirinyiga ilaahay hortiis la sure cadaaladiisa furdaas ama cadaalad doradiisa naarta giridaas marka cadaaladda inuun eedanka dadaalnan jazaakum allahu khayran waxyaabaa kaloo la dardaarmo mayba ku mid ahaa aljuudu walkaram gacan furnaan qofka mas-uulka may kafayliyaa wali tabartis ee dadka may la raa in hoogaa wali us helo karo dadka mana galan an lahaada wali tabartis ee hoobus an haynana bulshiduba hata an dhagalo hoogaa marka may wahaa in eedlanka dadaaliyaan walaa oo ilaahi subxaana wa tacaala dadanka kaalmeeyo ku midata dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee bakool ay dowro u soo gebagabaysay culummada wilaayada kuwaasoo laga kala keenay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool beesha isxaaq ayaa diyo boqol neef oo geel ah u cafisay beesha jareerweyne kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen casaam carafaad kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa beesha ay saaq u cafisay boqol halaad oo geel ah beesha jareerweyne oo horey u dishay wiil ka dhashay beesha isaaq nabadoonka beesha isaaq oo wakiilka ah weliyidamka munaasabadda ka cilaamiyey in walaalahooda beesha jareerweyne ay u cafiyeen boqolaalaad oo diyo ah anigoo ah nabadoonka beesha isaaq wakiilna ka ahay owliyaa u demka oo wiilka dhintay dhalay wiilkaas ku dhintay isbitaal kadibna maxkamadda islaamiga dhaqanka shareecada islaamiga ee jubbada dhexe u xukun tagnay naloo soo xukumay boqol neef oo geel ah geelaas wiilkanaga naloogu soo xukumay waxaan isku afgaranay awliyaawdamkii iyo anugoo nabadoonkii beesha ah iyo dhallinyaradii iyo adeeradii iyo dhammaan waxaan isku afgaranay boqolkaasoo neef oo geel ah inaan cafinay anagoo ku hadlayo afka awliyaawdamka ah wakiilna ka ahay isaga ahna nabadoonka beesha isaaq waxaad ogaanaysiin geelaas boqolka neef oo geel ah oo wiilkanagana looga xukumay inaan cafinay dhammaan muslimiintana waxaan ku baaqayaa in lis cafiyo ilaahay wuxuu leeyahay walcaafina cani innaas wallaahu yuxibu almuxsiniin hay-addaas ayaan qaadanay in lis cafiyo ayaan dadka ku baraarujinaya walaalaha muslimiinta meel kasta joogaan jazaakum allahu khayran sidoo kale waxgaradka beesha jareerweyne oo goobta ka hadlay ayaa ka mahad celiyey walaalahooda beesha isaaq diyaday u cafiyeen walaalayaal maanta munaasabad oo micnaha heerkeedu aada u sarreeyo oo qaali ah ayaan ka soo qaybgalnay beelweynta isaaq maasha allah ayaan kulansannahay maanta walaalaheenna reer isaaq ayaana kala dhexmaray dhacdo micnaha dil ah dilkaasoo oo geystay ama sababtay wiil u dhashay beelaha jareerweyne walaalaheenna marka waxay doorbideen inay nacafiyaan wayna nacafiyeen micnaha insha allahu tacaalaa marka reer jareerweyne haddaan nahay farxaddeenna maanta lama soo koobi karo si guud ahaan micnaha muslimiinta waxaan leeyahay micnaa in la iscafiyo muslimiinta oo dhan ayaan la hadlayaa in cafiska yacnaha iyada micnaha cafis macnaha horta qofka hadduu qof laga dilo wuxuu xaq u leeyahay inuu wax cafiyo koow inuu ma qaato in loo qisaaso marka beryahan dambe waxaad moodaa cafiskii aad buu u yaryahay marka walaalaha reer isaaq micnaha kudayasho wacan ayay sameeyeen qabaa'ilada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa markay soo kala dhexgalaan diyo ku kala baxa ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid casaam guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu